runtii waxa weeyaan halistaasi mid marka horeba muuqanaysa bay ahayd mid oo aan si dhagax maaragtay aan loo dhamaystirin bay ahayd dhamaystirkaasna waxyaabaha diidaya waxaa kamid a maaragtay annagoo qalabka iyo sida aan uqaybsan lahay qalabaysan yahay unan sidii la fiday unan u dhamaystirnayn laakiin aanu dadaal lagu yarayn runtii laakiin tabartu ay sidaa u noqotay waxaan isleeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii ugu maqlay niman magaranaysaa badda ciidama ajnabiga joogi jiray waa waa ka tegay iyo dee meesha oo runtii wadanka soomaaliya ad ogtahay dee dawladda ka jirta iyo iska xaalku uu iska yahay mid tabar daran oo magaranaysaa uun hadda uun maaragtay cagaheeda ku istaagi rabtaa oo aadihii loo baahnaa aan heli karaynin oo cunaqabatayn waxaa badan iska saaran yihiin ayuunbaa maaragtay mar walba ay suuragal tahay barcadaasi in marka madaxa laga kaawiyana inay madaxa lasoo kici karto xilli kale wan garta laakiin ciidamadan ajanabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan haddee tusaale ahaan waxyaabaha ugu waaweyne laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumaysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya waan codan karaa taasna waxaa daliid u ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagoo mandate uma haysano inaan kalluumaysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay hawl u taalla ay tahay marka anagu hawsha iyada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan bidacbada la dagaalano ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda dowladda puntland waxay leedahay markaan puntland uu ka hadlo wasaarad kalluumaysi oo qaabilsan inay iyadu midsamada kalluumaysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay koontroosho magaranaysaa markankan kalluumaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku kalluumaysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo intuba waa waxa dadan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaana la saaraaba maaragtay dad khubaro ah oo hadda jaamacadaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumaysiga dabeedna iyagaas ayaa jegareeyaa nooca kalluunka ay xaaraanta kaa in la maaragtay laga kalluumaysto iyo agabka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadi kara inaanay isticmaalin taasina salidaha laysinka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeya laakiin barcadbadada kale waxay ku doodayaan waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkood aan la hadalnay oo kale waxay leeyihin waxyaabaha sababta waa inaan soo noqonno waxaa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiiraya oo naga qaadanaya shabaagtii oo kalluum macnaa nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumaysatada soomaalidani ka kalluumaystaan imanaya marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashadaa keenay
taas runtii waxa weeyaan baad waan kuu sheegay oo baddu waxa weeyaan baaxadeedu waa wax aada iyo aada u weynayay wayna dhici kartaa oo hadda anigu meligii yani ma maraakiib badda ku xadgudubtaa ma jirto way dhici karaysaa in maraakiib magaranaysaa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan oo ay weliba xilliga habeenka ah kuwaas waa de awood inaanaan ulahayn baddaasi meel walba inaanan taagnaano waa maaragtay waa waa wax cad weeye inta badan laakiin waan daa waan dadaalnaa kalluumaysiguna waxa weeye anagu aada iyo aad baan maaragtay u jeegaraynaa laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan oo ah kalluumaysi ayaa maaragtay sharci darraa ayaa duumihii iyo wixii laga jejebiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qabtaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darraa ku jiro oo mal oo aan sharcina haysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena ka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyooba hadda ooba la arkaba laakiin ma aha arrinkoodu sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan magaranaysaa waxaaba waxba ka ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidayo weeyaan